aragtidiina mustaqbalka laba kun iyo lix iyo toban kubaxa ay noqonayso oo aan la sheegin hal meel oo ka mida oo ama buuq ka dhacay ama iskahorimaad uu ka dhacay taa macnaheedu ma aha in boqol kiiba boqol dadku meel walba waxaa laga soo sheegay ay dadku isku wada raacsan yihiin laakiin waxa fiican baa wuxuu yahay in dadku talena la geliyo ayna dadku dareemayaan talo iyaga dib ugu soo noqonaysa oo lala tashanayo oo masiirkii soomaaliya ay wax ku leeyihiin waxay yaraynaysaa dareenkii dadku uu kala qabay colaadda qabiilkani lix iyo tobanka maxaa kula quman waxaa ila quman sidaa iyo sidaas waxay la tahay horta waa guul taariikhi oo la taaban karayo hal aan hubana way jirtaa haddii aan shacabka la siyaasadaynin oo aan maslaxada siyaasiyiintu ayna wareerinin shacabku wax badan buu isla fahmi karaya shacab siyaasiyiinta laba xaalo labadaba way u taallaa inay la yimaadaan leadership oo dadka ay ku hoggaamiyaan waxa saxdaa oo ay ugu taliyaan oo ay ku jiidaan oo qaabka ay u qaadaan laakiin anigu markaan siyaasi ay haddaan dantayda ka arkoba maanta inay waddadaa ila marayso halkaa gelayso waxoogaa waxaan u macaaneynayaa oan u xalladaynayaa dareenka aniga aan qabo marka dambe waxa weeyaan dadku waxay qaadanayaan dadka oo iyaga horjoogayaashooda fikirkay aada ugu xayeysiiyaan midna haddaad u caydo midna u ammaanto dareenka noocaasi wax iman karaya wey marka mid waan odhan lahaa annagu ka mas-uuliyiin ahaan inaan had iyo jeer da shacabka ha ka soo baxa iyaga ee dareenka dhabta ah sida hadda loogu gudbiyo oo kale in loo siiyo oo dareenka iyo fikirka shacabku uu si dhaba isaga u soo baxo gaar ahaan ururada dhalinyarada iyo haweenka iyo in la siiyo wakti ay fikirkooda ku cabiri karaan iyagoo aan dareemaynin wax culays iyo cidhiiri midna waxaan isleeyahay laba kun iyo laba iyo tobankii waxbaa lasoo maray laba kun iyo lix iyo toban baa hadda la taagan yahay waxaan u baahanahay wax adoo lagu heshiiyey in laba kun iyo labaatanka haddana loo sii gudbo waxaasoo dhan waa shaqo badan oo inoo taalla soomaalidu waxaynu wax badan xaxamanaa oo lais yidhaahdaa international community-ga iyo kan iyo kan iyo kan maanta waxaan u malaynayaa qof waliba wuxuu leeyahay idinka soomaalida ale idinku tashada idinku isla keena qaabka aan ku samayno ma dhici karto inteenaan hal shay oon ku wada qanacsanahay inaan helno maynaan gaadhin hal shay oon ku wada qanacsannahay inaan maanta isla gaari karno laakiin shayga asalkii waxa weeye in la isku dayo in cid walba nisbiyan lana soo dhoweeyo lana isku dayo in la qanciyo oo bal ugu yaraan xataa meel la isugu soo jiidi karayo xal loo helo in dadka la isugu keeni karayo waa shay anigu aan aada u soo dhaweynayo waxaa kale mustaqbalka ay yeelanayso iyo laba kun iyo lix iyo toban baarlamaanka soo baxaya iyo wuxuu noqonayo in la dhaadhiciyo oo fikirka dadku wax badan dhalinyarada iyo haweenka iyo cid waliba ka qayb gasho oo ay noqoto dareenka dadka in wax badan aada loo tixgeliyaa waxayla tahay inay aada muhiim u tahay way mahadsan yihiin madaxda soomaaliyeed maalmahana aada baan uga wada hadlaynay xaqiiq ahaana weli meel fiican bay noo maraysaa guddiyadii kalena oon aada ugu mahad celinayo kasoo shaqeeyeyna fikirkoodana waan aragnaa iyaga laftirkoodana meel fiican bay u maraysaa laakiin waxaan rajaynayaa inaan ku dhammayn doono meel fiican oo de hal maalin waxaa la yidhi harar adare hal maalin lama degini maalmaha la kala degi doonaa ee fikir midaysana lagu qaadan doono waxa ugu dambeeya la qiimayn doono ama la danayn doono ama la tixgelin doonana ay noqoto bal xalka ugu dhow ee maanta marxaladda aan ku jirana aan kaga bixi karayno aanan rajaynaya laba kun iyo labaatanka markay noqoto inaan dariiq sax ah oo cad aan geli doono haddii ilaahay idhaah laakiin haddaynu maantana si kaga tagno tii laba kun iyo labalabaiyo tobankiina ay qaab ahaato berina aan si kale usii jiitano inta badan jigjig meeshaada joog wax badan inoomaa oo midhaha ma dhalayso sidaa daraaddeed aan kala malaysanno malaha fiican oo soomaalidu ha ka gudubto qof walba markuu hadlayo taa aan ku leeyahay raydee weeyadii oo kale in haddana masaalix kale iyo tiim kale iyo groub kaliya laysku tuumo oo qofku uu isku dayo qofka kale inuu wax kale dhexdiisa ka akriyo aan waxaan iska akriyayna wax fiican ha noqoto qof waliba ninka qofka kale mala fiican ama gabadha kale ha u maleeyo ra'yiga uu keenayo miduu u arko maanta haddaan anigu taagnahay war baarlamaanka imanayaay ha ku yimaado sidan oo qofku deegaan ha matelo oo ha la yidhaaha degme hebel baa ka socdaa oo sidaas uga jeeda ha- miyuuna noqonin miisku axmed wuxuu u jeedaa ree hebel bay sidaa ugu badisaa iyo ree hebel bay sidaa ugu yaraysaa maya bal e reeraha laftirkooda haddii reer reer loo sii tago iyaga dhexdooda dulmi ka sii jiri karaa sibay isu waxan karaan wax badan baa iman karaya laakiin ha noqoto fikir iyo tacbiir loo arkayo qofkaasi waxa isagu uu maslaxo u arkay inay tahay oo inaan isku ceebayn haddii niyad wanaag uu yimaado oo qof waliba qofka kale xusnu niyo uu siiyo oo qof waliba qofka kale dareenka fiican uu ka qaato oo qof waliba qofka kale ujeedada isagu siduu ujeeda ee ugu fiican uu qaato waxaan is leeyahay waxaan xal ka gaari karaa wax badan oo aan ka wada hadli karo oo la isweydiin karayo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa tiimamkii ka soo shaqi soo shaqeeyay ee ra'yadan iyo fikirkan faraha badan soo ururiyey waxaana rajaynayaa inaan wax badan ra'yiga ummadda shacabka aan u tanaasulno isu fiirino aan fiirino taariikhdu shalay maxaan soo maray oo cibrayn oo ah berri maxaan rabnaa inaan marno shalay maxaan wax ku soo gudubnay maanta stagekanaan marayna xaggeen uga gudbi karaa maxaa xalku noqon karaa waxay la tahay in si dhab ah looga hadlo iyadoo aan iscambaarayn iyo fikir kale iyo is-eedayn midna aan loogu jirin ee guud ahaan dadka kale ee ugu horeeya wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay iyo amisom iyo safaaradaha iyo aad baan ugu mahadcelinayn international community roolka fiican ee ay ku leeyihiin soomaaliya ee ee fursadda siiyey ama ha noqoto kuwa amisom ciidamada ka qayb qaata ee wiilashooda ay dagaalada ku galeen dhiigooda ku daadiyay ama kuwa kaalmaynaya ha noqoteen noo ogolaaday ama fursad bacdallaahi ay noqotay in maanta aan halkaan kuna tashan karno wax badanna isweydiin karno way mudan yihiin sababtoo jazaarnimadu ma fiicna qofku waxa uu ku qabta in la qiro way fiican tahay wayna ku mahadsan yihiin inay nooga dambeeyaan oy leeyihin war soomaaliya idinku tashada annaguna markhaati baan idiin noqonaynaa aad bay taana ugu mahadsan yihiin oo annaga tuunkii wax badanoo iska jir jiray ay meesha ka baxeen aad baan ugu mahadcelinaya waxaan u dardaarmayaa soomaalida oo dhan aan u turno aan ka fakerno aan dib u fiirino shacabka inaga dambeeya iyo hooyooyinka iyo dhalinyarada iyo ee, waxaan ka talinaynaa inay tahay masiir umadeed intaa aynu qaadano aad baad umahadsantihi salaam calaykum